bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiinbayla ka dhowaada qodobada warkan hamiinamo idaacadda warsan sinhayda maamulka gobolka bakool iyo daakakooy tijaaliyadda soomaaliyeed ee kanool switzerland qeybeena bogtaala kanool gobolka bakoola madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabelle iyo geeka kunweyba uusala qaaday yaana kumid ee beelo degaasa gobolka hiiraanga ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee noo soo jaway bayase kulan ku hadalay geeka xukunka lakaridi wariye coldoonga ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya webause geeka si rasmiyan la wareegay xilisheeya tirada dadka haridid ee cudurka shiwan biyoodka ee degmada dolow oo sii kororahayda madaxweynagii hore soomaali oo codsan diri dowladda maraykanka puntland oo diltoogasheeka fulidi shan dhalinyaro oo laga eeday intii ku tirsanaayeen shabaab akhbaaraadka banaanka dhugun sideerweyba ku mid aha murun ku dhaladay weerarkii maraykanka qaadi suuri iyo weliba kabila oo ra-iisul wasaare magacaabiya hamiinimo sabte oo xadnaha gala hayta taarigdanaya ka ee danta sideed kabilo afaraad sanadka lamada kuntum iyo todobada ha ka dhowaada dhugunsidayaal warkiiyo fisanga maamulka gobolka bakool iyo weybayogeeka daakukoyti jaaliyadda soomaaliyeed ee kanool switzerland qeybyana bogtaal kanool gobolka bakoola maxamed xasan cabdiraxmaan awgooni iyo warkan xudurhanin ku dare maamulka gobolka bakool ayaa maanta deeq raashin gargaar oo ka timid jaaliyadda soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka switzerland gaar ahaan magaalada zuruukh waxay gaarsiiyeen deegaanka tuboy oo ka tirsan gobolka bakool waxaana jaaliyadda soomaaliyeed ay usoo wakiishteen in deeqdan la gaarsiiyo gobolka bakool cashar xasan cumar iyo maxamed cabshir kaahiye deeqdan oo ka kooban bariis iyo saliid waxaa ka faa'iidaystay toddobaatan qoys oo degan tuulada tubooy oo noloshoodu aada u liidatay gudoomiye ku-xigeenka gobolka bakool cabdulaahi maxamed nuur isneeg oo deeqdan la socday ayaa u mahad celiyey jaaliyadda soomaaliyeed oo deeqdan walaalahooda usoo dhiibay wuxuuna sheegay in ciddii ku habbooneed ay gaarsiiyeen gudoomiye ku-xigeenka gobolka ayaa jaaliyadda soomaaliyeed ka codsaday in gurmadkooda ay si laba raabaan maadaama guugii uusan weli ka di'in deegaanada gobolka bakool
nagaane jaaliyadda soomaaliyeed ee switzerland gaar ahaan wakiiladiyo cashar xasan cumar iyo maxamed abshir kaahiye jaaliyaddaasi oo geeka tuulada tubay leeraw raashiin hadeersidii raashinkaasiba ila hadeersii dadki eedanka baahanaay dad eed qabi yalla hadeersii dadki hadirina eedanka mahadnagaan lamada qofartaan wakiilku ee jaaliyadda soomaaliyeed cashar xasan cumar iyo maxamed abshir kaahiye ayaa eedanka mahadnagaan runtii aradan may ku jirte sadiidii qodob oo lakudo'aya sida jari abaar i olaad i udur intaba ku jiran dadka eedan dhibaataysiyin walaan geekla adeersi walyaru macnaa eedan yariin laakiin intii adeersidii intii adeertii geek walaan anfacaya inta dhaman qayb walaan rajeena in saasi degdeg wala adeersi ku cosadaane in mar walba saasan ku warqabtan intii xilliga abaarta la kajaar ilaa roob laku helo waa kuwaan qoysaska nasiib u yeeshay deeqdan maanta tuulada tubay la gaarsiiyey oo warbaahinta qaranka soomaaliyeed la hadlay deegaanka dadka macnaha baahdiyo sahaytii baahana baahina dhamay waxaa tadla shiba ma hayn baahana beero hayn wala ma kaban hoola abaara walay amni noo leew hayn
dadkii walaaha dhiibidi waranba dadkii walaha dhiibidi horta sabaa badan alle kursay dadka walaha dhiibidi ma reey walaan hanigeysi ilaahay ilaka mahadiya heer adasi mahadsantiinga
deegaankan waxaa magaalada xudur u jira siddeed kilomitir dadka ku nool waa muruq maalato waxaa noloshooda saameeyey abaarta ku dhufatay gobolka bakool ma haystaan ceelal ay biyo ka cabaan waxay dhabarkooda ay u soo biyo dhaansi tagaan magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool maxamed xasan cabdiraxmaan raadiyo warsan magaalo madaxda bakool xudur ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosod weybayose kulul gekan cambaariyana xukunka lamada sano ee maxkamadda hargeysiya garidi wariye cabdimaalik muuse coldoon kaasoo iyo ku eedayan antuuse ka xadgudubi qarannimada somalilan ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed webayo subiinhan ku horjeedana xukunkaasa ku dhanka xuriyadda hadalka iyo dhaqdhaqaaqa warbaahino wayban xukuumadda somalilan ka baaqana antiise dhaqse ee xuriyaddiiskasiida wariye cabdimaalik coldoon xoghayaga guud ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nasojo maxamed ibraahim macalimow iyo weybawsishaagay ti dambang haynan ti waryagan usa muqdisho kooya doorashada soomaali dartiya weyban usa sheegay intuusan lamid ayi wariyaalka soomaaliyeed ee ka nool caalamka weybana saasoo kale suwinyon ka horjeedana qodobada xaakimka xukunka karidi wariyaal dong ka sheegana kosax anhayna haraga cabdimaalik muuse culdoon weyba markaleeda ku dhikana jubkale oo hadeerta warbaahino soomaaliyeeda weybana usa sheegay intiioo la dagaalamo doonan sidii markaleed xoriyadii sreedanka helo lahay wariyaal dong maxamed ibraahim macalimow xogayaga guud ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nasoja weyba usa sheegay intii usa murugdala qaybsadayaan wariyacordon io qoysjo mar kale weyba somalilan yoonka baaqananti wariye cabdimaalik muuse ordong xabsiga laakusiidhi xuriyadii isnuusireedan hela madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabelle oba usageeka kulun luweldhadayhaana ku mid ee beelo dagaasa gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi ismaan iyo warkan beledweynahan inku diri madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabelle oo ku sugnaa maalmihii ugu dambeeye magaalada beledweyne ayuu ka hadlay waxyaabihii uu ku arkay intii uu ku sugnaa magaalada beledweyne waxaana uu sheegay in magaalada ay tahay ammaan layskuna haleyn kara islamarkaana ay sii joogi doonaan xilligii ay ugu talagalayaan xilli ka badan madaxweyne ku-xigeenka oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi xaqiiqdii waxaan ku farxnaan ku aragna magaalada beledweyne muddada aan joognay waxa badanee dhacaya ma jiraan wax dhibaataa ma jiraan xaqiiqda wax lagu farxo waayey nabadgelyada ciidamada qalabka sida iyo bulshada qaybaheeda kala duwan siday isaga kaashadeen wax lagu farxo waaye waxaan leenahay dadaalkiina sii wada waadna dadaasheena mahad idinka gaartaan leenahay xaqiiqdii waqtiga aan maaragtay noo qorshaysnay beledweyne inaan joogno ka badan inaan sii joognaan jeclaysana waa deegaan nabada waa dad walaala xaqiiqdii hakatigina ku qabanayso qaabka maaragtay aad aad u mahadsantihiin nabadgelyada aad haysatiinna alla qur-aankiisuu ku leelaha in shakartum la aziidanakum ha lagu dadaalo nicmaad haysatiin xaqiiqda haddii meesha nabadgelya ka jirto horumaroo dhan waa imaana ilahay idinkiis annaguna wixii yaroo kala tabashaha jiro meel kasta waa fadhiisanaynaa annaga guud ahaan qof waliba ee wax tabanayso meel kastay joogto inaan ugu tagna meeshay nugu casuntaa naga go-an hadii lahaal annaga mas-uuliyad deegaanka hirshabelle meel kastay joogto ummadda hirshabellean mas-uuliyad u qaadnay una dhaaranay waxaa naga go-an qoftiina tiraa waxbaan tabanaa meelablaana joogaa noogu imaaw hadday habeen tahay hadday maalintaaba hor fadhiisayn haddii la dhaha haddii la wada fadhiisteen la warramana waxaa xaqiiqa aan warranno waa aan walaalowne wax kastee tabashaha jira waa laga gudbaa markii la warramo waxaan rabaa si aan wixii maaragtay arrimanaha jiro hadday tabasha jirto iyo hadday tala soo jeedin jirto inayna inay wanaag ku dhammaadaan haddii la dhaha
sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dhaliilo badan waxaana uu sheegay in kulamo kala duwan ay la qaadan doonaan beelaha dega gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee maamul goboleedka hirshabeelle uu ka arrimiyo si xal loo gaaro arrimaha cabashooyinka ee ku saabsan beelaha wadadega gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe deegaanada maaragtay hirshabeelle culays badanaa ka jiro dhanka abaaraha ahay cid walibo gacanteeda ilaahay waxgelishana qoftii kaloo walaaloo caaw aan hooyo karin u kaalmaysaan leenahay waxaan ka mahad celinaynaa xaqiiqda soo dhawayntiina qaraabo annagoo muddaan joogna beledweyne xaqiiqda hadday maamul tahay iyo hadday bulshada qaybaheeda kala duwan tahayba waan aragna waana la fadhiisanay go-aankaynuna wuxuu yahay deegaanka hirshabeelle meel waliba inaan tagno qof kastee wax tabanaysa waxay tabanaysa inaan hor fadhiisanaa naga go-aan haddii ilahay dadka waxaa deeqa nabadgelyo deegaanna haddaan nabadgelyo ka jirin xaqiiqdii wax horumar oo arrimo bulshaa la qaban kara ma jiraan xaqiiqda waxaan leeyahay mahadweydinka gaarta hadday gugushi tahay hadday qiimaynta tahay hadday soo dhowayntii maalinkaan soo gaarnay magaalada beledweyne ilaa haddeed ay tahay waxaan leeyahay reer beledweyne guud ahaan mahadweydinka gaarto maalmihii ugu dambeeyey magaalada beledweyne waxaa ku sugnaa wafdi uu hogaaminayey madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi iyo wafdi uu hogaaminayey iyadoo ay kulamo kala duwan la qaateen bulshada qaybaheeda kala duwan ayna kawada hadleen waxyaabo kala duwan oo la xiriira horumarka deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka hirshabelle bashiir cabdullahi cusmaan radio warson beledweyne ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaali mudane cabbuukaate mahdi maxamed guuleed iyo geeka xilsheyka luwareega ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore mudane maxamed cumar caarte qaali bagureed munaasabad ku dheedii xarunta madaxtooyada soomaaliya mudane hartayaan kuma hadnagay dhammaan madaxdii dowladii hora iyo shaqaalo xafiis iyo ra-iisul wasaaraha waybanusaas oo kale tilmaamay intii muddadii lamada sana hayde ee shaqaduusa qarankan haaye aan qabsantay shaqo badan islamarkaana usa sheegay inti dhambaahanyo inti lasii wadaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ayaan taakureeda ka wareeji ra-iisul wasaare ku-xigeenka cusub xilshaye uusana aan rajay intii uusa ka guulaysada doona shaqada horyaala maadaama uuseeye qof khibrad iyo aqoon dheeraad en le arrimo soomaali ku jara ra-iisul wasaare ku-xigeenka cusub mudane mahadi maxamed guuleeda iyo xil wareejinta kureeda usunag mahadnagi mas-uuliyiintii xilkanka ku horeytay wayban uuse kala dardaarmay shacabka soomaaliyeed i guud ahaan hay-ada dowlada antioka ambuuda laku siiy sidii isu waajibaadkii shaqaan gudada lahaaye madaweynagii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo wareejay siito ku mid ee wargeysyada ku bahow dalka mareykanka iyo dowlada mareykanka ku dalbadeen tio firida walyaaladaha ku deeri kora shacabka soomaaliyeed duqeymo iyo kujeysida hayaan soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo maamulka madaweyne trump codsideentiyo ku taxdiraan dhibaatayowka shacabka soomaaliyeed ee ka sugan deegaanada iyo rogan shabaab wayba uuse tilmaamay intiyo muhiimyeetan tila la dagaalamay shabaab usoona sheegay intii eetata laku baaqsada koranti dhibaato la deerisay shacabka soomaaliyeed dhina kale madaweynagii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo dowladda mareykanka ku codsaday anti dowladda uus hogaamiye ay hadda madaweyneh farmaajo antee ku taageerta dagaalka lakala jaro shabaab waaxda difaaca ee dowladda mareykanka iyo dhowaan madaweynee taraam wayba uusa saxiixay anti uusa si roogtay uusan beegsada karo goobo iyo roogaan shabaab us-ona sheegeyntii yoonaan ku amar qaadaana idna weli warkii haminamiyo dhuguunsidyaalka guda jirna wararka uu qoyahay magaalada boosaaso iyo sheegahanti maxkamadii ciidamada puntland iyo geeka diltoogasheeg ka fuliiday shan dhalinyarada laka eeday intii ku tirsanyiin shabaab dhalinyarada dilka laka fuliyay hore maxkamadiiyo dil anka xukuntay waybana laaka eeday intii ku dambeeyeen dilal mas-uuliyiin ku tirsan maamulka puntland oo meelasku dhiyaan gudoomiyaga maxkamada ciidamada puntland corneel cabdifataax xaaji aadan iyo sheegeen tishan dhalinyara lakatoogidii fagaaro kayaala duleedka boosaaso xukunka dilkan iyo markii hor wayba uusa dhaliyey murun kureed markii odayaalka sugan boosaaso iyo ka tilmaameen cadaalad daro islamarkaana dhalinyarada qaar linjaysidii jirdila puntland iyo xabsiyadii waybaa ka jaree dhalinyaro badan oo laka eeday intii ku tirsanyeen al-shabaab ahaana soo badan joolaha ka qobadi dagaalo biliilaha dhaafi ku dhiyan gobolka mudug in nugaal oo shabaaba ku duuleena meelo warkaas ku dhuguunsada ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo maraykanka waybayashaydantii qaada koota tallaabooyin milatari oo dheeraada oo ku dhan ee suuriya gureed gantaaladii lakaridi saldhig ciidanka irka ee suuriya usalayi kaas oo washington yo rumaysantan tilaa ku qaaday weerarada hubka kiimikada lan adeegsadey iyo oo ku hadalaasi fadho degdega oo kuweeldhadan golo ammaanka ee qaramada midooba iyo safiirada mareykankan fadhida qaramada midoobe waybaya sheegday intii washington iyo qaadasa tallaabooyin qiyaasan laakiin iyo diyaar aneeto ahaano kale oo dheeraade inkastoo yar rajayda intii ee lama huraan naqado doonta ruushku waybaya sheegday intii roogtayaasa heliiskiisa mareykanka kala jar ee intii laku hortago isku dhiyowa oo ka kooyow suuriya iyo mareykanka aan ka dambeyntiina madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaan magacaabi baruno inti uusanagada ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda awooda wadaaga ee ra-iisul wasaaraha iyo dalka hogaamiye doona ilaa inti laku qobdow doorashada madaxweyne ee dalkaasa dabyaaqada sanadkan waybabilii hora laku dugday xabsiga mucaaradka ee dalkan kubiin kureed markii uusa ka tartamay intii uusa nagada qofkii bedeli lahay hogaamiyigii rugcadaaga haayee oo dhammaday bilii febraayo waryaalka waybayo sheegaan intii magacaawowka ra-iisul wasaaraha iyo sii dheerayahayta shal qaybsanaanta mucaaradka warking isinkula dareertan dhugunsadayaal amiinamadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabona dan inkeegay warkan anoshuur ismaaciil axmed isinla dareer siyaasi intii warkankan lamid ereedanku kulmaana sidaasi oo nabadgelyo